taliyaha qaybta lixdamaad taliyaha qaybta lixdamaad amarkii uu saakabahaywo may waahan warqadaas may ka turjumaasee wal alla wanaagi oo istaafiye ah oo madaxdii hore iyo madaxdan dambaba oo ciidamada qalabka sida ah ee qaybta lixdamaad yaa waxaa la amrayaa inay heladoodii soo xaadiraan bisha ugu dambayntii bisha tobankeeda bisha Ja- janaayo tobankeedii inay soo xaroodaan ay ku soo xaroodaan taliska
marka kaasi eh, ciidamada eh, waxaan ku tirsan qaybta lixdanaad intay xaroodaan oo eh, waardiyidu ku eh ama eh, ilaalada ku eh mas-uuliyiinta maaha
Ha, mas-uuliyiintii hore iyo kuwa dambaba marka eh, taliya eh, eh, maadaama ciidamadan in badan eh, iyo mas-uuliyiintaasay waardiyeeyeen meeta hadda sawaabtilan xare yahay
sababtadan hore waxaa waaye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed may anka talagalna ini iyo naqdan istaafiyo maylanka talagalay difaaca difaaca ini iyo galaan iyalanka talagalay saas dartiye war alla waxiye oo security staff ena may qaabilsana arrimaha gudaha booliiska iyo iyo nabad sugidda iyalan qaadaba koro marka saas dartiye ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad meelihii howlihii loogu talagalay inay ka qayb qaataan ayaa la rabaa Eh, marka kaasi taliya hadda ma koraysa ciidamada muddo badan iyo waardiyaha ahayn eh, oo eh, ay kartaasay ku dareereen mas-uuliyiinta meeta baahida rasmiga ee haddaasin qodatay inti iyo xaroodan isin xirtaan
may waxa markii hore gobolka gobolka baay dowlada eh, saddex gobol ee maka dhisanahayn maanta dowladaa ka dhisan ciidamo fara badan oo daraawiish ah iyo ciidamo fara badan oo mi- oo biliis ah ayaa la abuuri ilaahay kheyraha ka siiya gobolka marka haddaba maadaama markii hore una istaafyaas ogolaanin walaa un ogolaanin waxa ay tayihiin nabadgelyada madaxda in la sugo ayki maadaama biliiskii ee gobolka roogi yaraayeen ciidamo kale oo daraawiish ana jirna saas dartiya yaa yaa lantii marka hore ini maaragtay ay ay no- ama nabadgelyadooda sugaan maadaama hadda gobolkii waalcidi maamul goboleed ma garatay uu leeyahay ciidamo fara badan oo boliis ana la abuuri ciidamo daraawiish ana la abuuri marka haddaba ciidamada qalabka sida oo liyo lanka talagalay inay qofsadaan ha- ma garatay yaa yaa yaa yaa saas dartiya yaa liikalifta marka hadda ciidamadan eh, way xareeyeen oo ciidamadan gebi ahaantaba way xareeyeen iyo latina ciidamada meelalan ka talagalay macnaha aagag oon ka talagalnay oon qorshaynay ayaa jira iyo degaayaan oo difaaca wadanka eh ayaa degaayaan sidii iyo hortaba lan abuuri oo qorshiya baxaayta inay wadanka difaacaan ayaa difaacayaan Eh, marka taliya eh, wali baatina qaybta lixdanaad mas-uuliyiintii ay yeelateen qaybta lixdanaad ciidamo badan yaan tukroogan oo militariya may bal la aragay in ciidamadaasay oo eh, magaalada dhatiya inta badan yoombadanyin oo lanka aragaan furmo hore oo eh, dagaalada ama furmo hore ee banaanka magaalada magaaladana amniga muddooyinkan ka dambeeyey dareemasan sii haya hayti bal ma is ero karo ka mas-uuliyad ahaan oo qaybta lixdanaad ku gaabaysataan ciidamadaasi oo magaalada dhatiya ku wareegayaan may waa marka hore marka hore isan tuutaha la xisaabasa dhanka tuutanka jiroba ciidamada qalabka sidilayla ree macnaha ciidamada qalabka sida walbalibka rooga male ciidamadaas aagaa ka jiraan aagii lanka talagalay iyo roogaan balibta dhafis wal ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad oo ugu wareegayo oo quraka haysado oo tuuta ku jira ma jiraan
marka eh, jarana dareeska ciidamada isin oo qaybta lixdanaad eh darees goonan ewa kasoo mise eh, waliba sheegahaysa inta ciidamo badan magaalada dhatiya laga argo oo kugu tahayna qaybta lixdanaad qaybta lixdanaad waxaa waaye waxaa waaye ciidamada tuutaha isugu digaan ciidamada daraawiishta daraawiishta ee maamul goboleedka suuqsigiiwo ilaa hadda oo meel lanka jihayna haddana iyoona la jiheeyaw oo lanka talagalay aag in la jihey lanka talagalay oo tababarkii haddaha dhammaaday daryaawun dabaridki direen iyoona mardhow may jeelaha ini beledkaba lanka aragna oo meelihii lanka talagalay la jeeyi doona oo maamul goboleedka qorshe iyo su- suuqsigi ayaa jirta laakiin ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad walbay dhow dhatiya kusugunoo warwareegayo oo ma garatay oo rooga ma jiraan ciidan walba macnaha aadi usu kusugunahay ayaa kusugunya ilaa iyo hadda xaaladda hadda la rooga waa marka ee, qaar booliis oo meergaas ahaa ciidamada dareeska militariga iyo waddan marka ooke sharcigii dareeska waxaa waaye daraawiish waaye daraawiishti waxaa waaye tuutaha anfuranya qaadada korta daraawiishta tuutaha qaadadaas dad oo militari ahaan ah waa iyaga naftirkeeda difaaca difaaca difaaca sare ayaa lanka talagalay macnaha macnaha noo dhexeeya macnaha tuutaha iyoona hadda hadda tababarka lan hirayeen mardhow macnaha may howlgalka galaayana banaanka macnaa aagad oo lanka talagala ayaa jiraan oo dariiqadooda ku furaaw baydhabo ilaa xamar baydhabo ilaa waajib iyo xudur hatiyo in la furo la fadhe ayaa lanka talagali mardhow howlgalaa galaayaan alama biladka kuwaayi doonta barkee sababta waxaa waaye walbiladka elu ma jiro walbiliiska maxayna oo isuna shaqadiis bicite loo kaalkace loo kaalkace makaste Ee, markadkaasi ee, taliya kama hadsan dad ee, waraysigiiga hookinka ma hadnagaana Ee, ciidamada hadda ee ilaalada eh oo aysan hadda baaqaasa injeediya haytan oo say ku dhugaysadahay warbaahinta ma eran lahaytin
waxaa waaye ninkii amarkan fulin waaye amarkan qaadan waaye tillaabo sharciga ku habboon ayaa laga qaadaya tillaabo sharciga ku habboon ayaa laga qaadaya ma gartay marka ee, waqti isin siin goobtan oo ciidamadan isin xagaxarayeesaan waqtiseaw waktiga warqada ku qoran oo anaka baafinta haka jeedini iyo waktigaas waaye waktiga mucayan nicin iyo ha awgaan